bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayh wعalى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suuratu nnuur waana madaniya aayaadkeeduna waa afar iyo lixdan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim suuratun anzalnaaha wafaradnaaha waanzalnaa fiiha aayaatin bayinaat waanzalnaa fiiha aayaatin bayinaatin lacallakum tadakkaruun allah waxau uhi subxaanah suuratun anzalnaaha waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ay haadihi tani suuratun suurad weeyi suuraddaasoo anzalnaaha aanu soo dejinnay oo wafaradnaaha aanu faral yeelay bimacnaa faradnaa calaykum maa fiiha min alaxkaam waxaannu idinku faral yeelay waxa ku sugan ee axkaam ah wa anzalnaa waxaananu ku soo dejinnay fiihaa suuraddaa dhexdeeda aayaatin aayaad baanu ku soo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad lacallakum tadakkaruuna likay tadakkaruu si aad u waantowdaan oo wax ugu qaadataan allah waxau idhi azzaaniyatu ay ilatii zanat haweenaydii zinaysatay iyo wazaanii ay iladii zanaa ninkii zinaystay fajliduu jeedla oo ka jara kulla waaxidin mid wal oo minhumaa labadoodaa ka mid ah mi'ata jalda boqol jeedal ka jara oo ku dhufta oo walaa ta'khudkum yaanay idin qabannin bihimaa labadoodaa la jeedlayayay idin qabanin ra'fatun wax tudhis iyo dabacsanaanihi fii diin illaah ilaahay diintiisa xuduudda iyo diinta alle ee la oogayo yaanay tudhis iyo raxmadii idin qabanin in kuntum haddii aad ahaateen tuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe walyashhad ha xaadiraan oo goobjoog ha noqdaan cadaabahumaa labada cadaabkooda waa xadka laga oogayo iyo jeedalka laga jarayo eh daa'ifatun kooxi ha xaadirtoo goobjoog ha noqoto kooxdaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah azzaanii kii zaaniga ahaa ee sinaysanayay laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan zaaniyad isaga la mida mooyaane aw mushrika ama mid mushrikadoo gaalad ah wazaaniyatu tii zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa ma guursado ilaa zaanin zaani mooyaane aw mushrikun ama mid gaalo oo mushrik ah waa tafsiirka loo badan yahay laakiin waxaa xoog badan tafsiirka kale ee abubakar jaabir aljazaa'iri aysaru tafaasiirkana hoosta uu ku tilmaamayo oo in nikaaxan lagu fasiro bimacnaa jimaaci iyo wadcigii bimacna alwadci oo galmadii ah marka macnuhu uu noqdo azaanii kii zaaniga ahaa laa yankixu uma tago oo kama sinaysto ilaa zaaniyatan zaaniyad mooyaane aw mushrikatan ama mushrikad wazaaniyatu gabadhii zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa iyadana uma tagoo kama sinaysto ilaa zaanin zaani mooyaane aw mushrikun ama mid mushrik ah wa xurima waa la xarimay daalik zinadaas waa nikaaxan laa yankixuda marka zina lagu fasiro daalika ismu ishaaruhu zinada ayuu ku dhacayaa marka wa xurima waa la xarimay daalik ay zinaa zinadaas waa laga xarimay cala almu'miniina mu'miniinta tafsiirkii hore guurka haddii lagu fasirana waxay noqonaysaa wa xurima waa la xarimay daalik ay nikaaxu zunaati waazawaani kuwa zunaadda ee rag iyo dumarba kala sinaysanaya waxa weeyaan nikaaxooda iyo guurkooda waa laga xarimay cala almu'miniina mu'miniinta oo mu'miniintu kuwa dhowrsoonoo sidooda toosan ayuunbay guursanayaane kuwa waxa weeyaan zawaanida iyo zunaadda guurkooda waa laga xarimo guursan maayaan alla waxa uu idhi waaladiina kuwa yarmuuna ku ganaya sinada almuxsanaati haweenkii dhowrsoonaa way sinaysteen ku odhanaya sino ku ganaya ee ku ceebaynaya suma lam ya'tuu dabeed aan la imanin biarbacati shuhadaa afar markhaatina aan la imanin fajliduuhum kuwaa jeedla hamaaniina jaldatan siddeetan jeedal ka jara oo walaa taqbaluu ha u aqbalina lahum iyaga shahaadatan markhaatina ha u aqbalina abadan weligood weligood marag iyo markhaatinayay gelin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay weeyi ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi dalik ay min bacdi alqadfi qadafkaas ay galeen dabadeed kuwii ka toobad keenay mooyaane oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeen fa inna allaha maxaa yeelay alleh ghafuurun waa mid dembi dhaafis badan oo raxiimun addoommadiisa u naxariis badan waaladiina kuwa yarmuuna ku ganaya sinada aswaajahum haweenkoodii iyo xaasaskoodii ee odhanaya way sinaysteen walxaalna ku ganaya sinada lam yakun aanay u ahaanin lahum iyaga shuhadaa wax u markhaati kaca ilaa anfusuhum nafahooda mooyaane fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu waxa weeye arbacu shahaadaatin dhaaro afar ah oo billaahi alla uu ku dhaaranayo maxaanu rabbi ugu dhaaranayaa innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay fii maa ramaaha bihi min azina yacnii wuxuu ku ganay ee zinadaa inuu ka run sheegayo ayaa afar dhaarood ku marayaa waalkhaamisatu ay washahaadatu alkhaamisa dhaarta shanaadna waxa weeyi anna lacnata allaah in ilaahay lacnadiisu iyo naxariista rabbi oo laga durkiyaa calayhi korkiisa ay ahaatay in kaana hadduu ahaaday huwa isagu min alkaadibiina kuwa been sheegaya hadduu ka mid yahay hadduu ka been sheegay wuxuu ku tuhmay lacnad alla inay ku dhacdo ayuu naftiisa ku habaarayaa oo wuxuu odhanayaa lacnad allah korkayga ahaatay haddaan ka been sheegay waxaan ku tilmaamay wayadra'u wayadra'u waxa ka difaacaya canhaa haweenaydii alcadaaba yacni iyada xadkii in laga gooyo oo la yidhaahdo dee zinay ku dhacday ee ha la rajmiyo cadaabka iyo xadkaa waxa ka difaacaya oo ka celinaya an tashhada iyaduna inay qirto arbaca shahaadaatin dhaaro afar ah oo billaahi alla ay ku dhaaranayso innahu isagu la min alkaadibiina kuwa been sheegaya inuu ka mid yahay iyadana xadkii waxa ka difaacayoy kaga nabadgelaysaa inay afar dhaarood ku marto in wuxuu ku tuhmay uu ka been sheegoonu ka run sheegin waalkhaamisata shahaadada ama dhaarta shanaadna waxay ku maraysaa anna gadaba allaah in cadhada ilaahay calayhaa korkeeda ay ahaatay in kaana hadduu ahaaday sawjkeedu min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka run sheegay wuxuu ku tuhmay cadho ilaahay korkeeda inay ahaato ku dhacdo ayay nafteeda ku habaaraysaa alla waxau idhi walowlaa fadlullah ilaahay dheeraadsiintiisa iyo galladiisu haddaanay jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku galladaystay haddaanay fadligaasi aanu jiri lahayn iyo wa raxmatuhu naxariistiisa uu idiin naxariistay iyo wa anna allaaha in alleh tawaabun mid toobad aqbal badan uu yahay oo xakiimun falsuuban oo shay walba meeshiisa dhiga taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaayehee jawaabku waxa weeye dee lacaajalakum bilcuquuba cuquubada waa idinsoo dadejin lahaa macnaha deeqdaa alleh iyo naxariistaa rabbi iyo towbad aqbalkaa iyo xikmaddaa rabbi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye cadaab deg deg uu idinku soo dejin lahaa alla waxa uu idhi ina aladiina kuwii jaa-uu la yimid bilifki been abuuradku cusbatun koox weeyi kooxdaasoo minkum idinka idinka mid ah laa taxsabuuhu ha u malaynina been abuuradkaasi sharan shar ha u malaynina lakum idinka inuu idin yahay shar bal iskaba dhaaf inuu shar idin yahee shar maahee huwa ifkigaa iyo been abuuradkaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka likulli imri'in ruux walba waxa u sugnaado minhum iyaga ka mid ah kuwii ifkiga iyo been abuuradka dhex galay maktasaba wuxuu shaqaystay oo min al ismi dembi ah nin walba wuxuu dembi shaqaystay ee uu galabsad u leeyahuu laga goynayaa alla waxau idhi waladii kii tawallaa xambaartay ee qaatay kibrahu ay mucdama alifki been abuuradkaa weynankiisa inta ugu muhiimsan ee ugu weyn ka dhabarka u ritee qaatay oo minhum kuwaa ka mid ah lahu waxa uu leeyahay kaasina cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn yacni ka waxaa tawalliyee maamulee hormoodka u noqdee dadka ku faafiyey cadaabka ugu weyn buu leeyahy alla waxau idhi lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra lowlaa waa bimacnaa halla waana taxdiid iyo boorin iyo dhiirigelin macnaha taxdiidkana ficilka dambee dannadaa laga macnaynaya oo macnuhu waxa weeye lowlaa danna almu'minuuna miyay mu'miniintu u maleeyaan iyo waalmu'minaatu mu'minaatkuba bianfusihim nafahooda khayran khayr miyay u maleeyaan id samictumuuhu markaa maqasheen been abuuradkan yacni mar alla markii ifkiga iyo been abuuradku dhegtiinna uu ku soo dhacay miyaa khayr malaysataan maxaa u qaadateena u dhex qaadeen oo wa qaaluu miyay yidhaahdaan mu'miniintu haadaakani ifkun waa been abuurad been abuuradkaasoo mubiinun cad oon shaki lahayn lowlaa jaa'uu ay hallaa jaa'uu may ula yimaadaan calayhi ay cala alifki been abuuradkay sameeyeen biarbacati shuhadaa afar markhaati miyay u keenaan faid lam ya'tuu haddaanay u keenin oonay la iman faid lam ya'tuu haddii aanay la iman bishuhadaa'i markhaatiyadii afarta ahaa fa ulaa'ika kuwaasi been abuuradka galay cinda allaahi ilaahay agtiisa hum iyagu alkaadibuuna kuwa beenaalayaala weeyaan oo been sheegay walowlaa fadlullah haddii aanu jiri lahayn ilaahay deeqdiisa iyo galladiisa calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo wa raxmatuhu naxariistiisu haddaanay jiri lahayn fidunyaa adduunyada iyo wal aakhira if iyo aakhiraba deeqda iyo raxmadduu idinku galladaystay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye maxaa dhici lahaa lamasakum waxa idin taaban lahaa fii maa kii sababtiisa waxa idinku taaban lahaa fiidani waa sababiya maanta lamasakum waxa idin taaban lahaa fii maa fii sababin maa shay sababtii waxa idinku taaban lahaa kaasoo afadtum aad dhex gasheen fiihi maaga oo been abuuradkiiya cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadaabkaas oo cadiimun weyn id wakhti ayuu cadaabku idin taaban lahaa talaqawnahu aad la kulmayseen been abuuradka bialsinatikum carabadiinna aad kula kulmayseen oo ku kala qaadanayseen oo barhkiinba barhka kale uu ka warinayey oo wa taquuluuna aad odhanayseen biafwaa'ikum afafkiinnana aad ka odhanayseen maa laysa lakum waxaanu idinku sugnayn bihi maaga cilmun cilmi oo wa taxsabuunahu aad u malaynayseen been abuuradka iyo hadalka aad afka ku wareejinaysaan ee ku kala qaadqaadaysaan hayinan wax fudud aa moodayseen wal xaalna aad sidaa moodayseen huwa arrinkaa aad afka ka leedihiin cinda allaahi ilaahay agtiisa cadiimun uu ku wen yahay walowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana walowlaa qultum miyaad tidhaahdaan id samictumuuhu markii aa maqasheen been abuuradka miyaad tidhaahdaan maa yakuunu nooma ahaanayo lana annaka oo nooma cunnamo noomana habboona an natakallama inaannu ku hadallo bihaada kani arrinkan inaan ku hadallaa nooma habboona miyaad tidhaahdaan subxaanak ilaahay ow nasahnaantaada eh ceeb iyo xumaan oo dhan aad ka hufantahaye haadaakani buhtaanun waa been abuurad been abuuradkaasoo cadiimun weyn yacidukum allah ilaahay waxau idinka waaninayaa an tacuuduu inaa u noqotaan limidlihi kani oo kale abadan weligiin in kuntum haddii aad ahaateen muuminiina kuwa muuminiina haddaad muuminiin tihiin weligiin dib inaydan waxaa ugu laaban ayaa laydinka waaninayaa oo rabbi idinka digayaa wayubayinu allah ilaahay waan caddaynayaa lakum idinkuu idiin caddaynayaa alaayaati aayaadka wallaahu ilaahayna caliimun kii cilmiga badan weeye xakiimun ee falka suuban ee shay walba meeshiisa dhiga ina aladiina kuwii yuxibbuuna jeclaanayey an tashiica inay ku faafto alfaaxishatu tii foosha xumayd waa dembiga foolxumada leh sida sinada iyo liwaadka iyo wixii la halmaala ina aladiina kuwa yuxibbuuna jeclaanaya an tashiica alfaaxisha foolxumada dembiga foosha xumi inuu ku faafo fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey lahum waxay leeyihiin kuwa sidaa jeceli cadaabun cadaabba ay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya fi dunyaa adduunyada oo xadkii qadafka in laga jaroo la jeedla ah waalaakhira aakhirana cadaabbay ku leeyihiin oo cadaabkii aakhira ku sugayey ah wallaahu ilaahayna yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin walowlaa fadlullaah ilaahay deeqdiis iyo galladiisu haddaanay jiri lahayn way jirtaaye calaykum korkiinna uu ku mannaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisu haddaanay jiri lahayn iyo wa anna allaaha alle ra'uufun mid tudhis badan inuu yahay haddaanay jiri lahayn oo raxiimuna addoommadiisa u naxariis badani hee la halagtum dee waa halaagsami lahaydeeno cadaab deg degaa idinku soo degi lahaa haadihi suura suuratu nuur ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah aayaad ilaahay axkaam waaweyn uu inoogu xusay marka hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamay suuraddan suuratu nuur inuu soo dejiyey axkaamna uu ku faral yeelay cadcad iyo aayaad waaweyn suuratun anzalnaaha wa faradnaaha wa anzalnaa fiiha aayaatin bayinaat lacalakum tadakaruun waxaa la yidhaha aslu suura macnaheedu waxa weeye almansilatu arafiica marka suuratun waxay tilmaamaysaa mansilada iyo maqaamka ay suuraddani leedahay dabeed ilaahay markuu tilmaamay aayaad waaweyn inuu ku soo dejiyey axkaamuu faral yeelay ayaa axkaamtii alleh inoo caddeeyey oo waxaa ugu soo horeeya xukmu zina dhaqan xumada zinada la yidhaahdo xukumka ay leedahay oo maqaasida waaweynee shareecadu u timid baa waxaa ka mid ah xifdulcirdi wannasli dadka sharafkooda iyo tarankooda iyo nasabkooda in la dhowro ayaa ka mid a maqaasida waaweynee shareecadu u timid markaa si sharafkaa iyo nasligaa loo dhowro ciddii ku xadgudubtana waxaa la jideeyey dee xad tallaabo lagaga qaado si ay dadku ugu yacni arrintaasi ay cabsigelin iyo cibro ugu noqoto on loogu dhiiran in sharafka dadka meel lagaga dhaco xuduudda markaa in la oogaa waxay ilaalin u tahay maqaasidda waaweynee shareecada u timid oo ilaalinta nafta iyo sharafka iyo caqliga iyo maalka iyo diinta maqaasidaa waaweyn ee shantii waa daruuriyaat alkhamsa marka waxaa ka mida maqaasidaas shanta ah dee cirdigii xuduudda waxaa loo jideeyanay maqaasidaa ilaalintooda oo qisaasta iyo qatliga annafsu binafsi maxaa loo jideeyey dee xifaadan cala nafs si aan dhiigga dadka loo fudaydsan gacangoyntii sariqada iyo tuugnimada maxaa loo jideeyey dee xifaadan lilmaal si aan xoolaha dadka loogu xadgudbin jeedalkii khamrada maxaa loo jideeyey dee xifaadan cala alcaql si garaadka iyo caqliga ilaahay kuugu nicmeeyey aan loogu ciyaarin zinada jeedalkeedii iyo rajmigeedii maxaa loo jideeyey dee waa xifaadan cala alcird sharafkii iyo nasabkii iyo cirdigii dadka in la dhowro marka ilaahay waxa uu tilmaamay azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah halkan waxaa xusid mudan marka zinada laga warramayey xadkeeda dumarkaa lasoo hormariyey azaaniyatu wazaani sariqada markii laga warramayey iyo xadkeedana raggaa lasoo hormariyey alsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa waxay culimmadu yidhaahdeen labada sinfi mid walba wuxuu u badan yahaa lasoo hormariyey oo zinaduna inta fara badan bandhigeeda iyo damaca waxa keena xagga dumarkuu ka bilaabmaa oo uu ku badan yihi sidaasaa azaaniyatu iyaga loo soo hormariyey dee tuugnimo iyo wax laxadana xoog iyo rag bay dee inta badan ka dhacdaayoo iyagaa lasoo hormariyey ilaahay markaa wuxuu tilmaamay xukumka zinada ee jeedalka ah fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda xukumkaasi waa kuwii dhallinyarta ahaa oo labadii dhallinyarta ahaa ee zina ku kulmay guur horena aan soo marin xadkoodu waa boqol jeedal sunnaduna waxay ku dartay ragga in loo raacinayo taqriibu caam mastaafuri sannad ah oo deegaankiiyo halkuu ku dembaabay in laga durkiyo oo taa lagu ganaaxo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi albikru bilbikri jaldu mi'atin wa taqriibu caam waasayibu bisayibi jaldu mi'atin waarajmu labadii dhallinyarta ahaayee kala sinaysay iyagoon reer soo marin korkoodii waxaa boqol jeedal iyo mastaafuri sannad ah markaa gabadhii la mastaafurin maayo waa cawro laakiin ninka ayaa lagu ciqaabayaa marka boqol jeedal laga jaro in sanadna laga mastaafuriyo degaankiisi iyo halkuu joogiyo dalkiisi kuwii waxa weeyaan reerka soo maree kala sinaystayna boqol jeedal iyo rajbi sida laakiin raajixa jumhuurulculamaana ay qabaan laysugu dari maayo mar hadduu azaani lmuxsan yahay dhagax unbaa lagu dilayaa waayo ficilka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa faahfaahinayo nebiguna waa rajmiyey saxaabadiisuna waa rajmiyeen rajmigana jaldi lama raacin oo mar haddii dhagax lagu dilayo dee cuquubada weyn ayuunbaa tayari soo hoosgelaysaa oo rajmi ayaa ku filan jaldigu dee aayaddan waa ka kacad fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda rajmigana waxaa ku soo aroortay aayad qur'aan ahoo lafdigeeda la nasakhay xukumkeeduna uu baaqi yahay oo xadiidkii cumar ibnualkhadaab ee saxiixa ahaa markuu tilmaamay aayad qur-aani inay rajmiga ku soo degtoy weeleeyeen oy xafideen oo ay garteen oy akhriyeen ayaa cumar waxa uu yidhi fa akhshaa in taala binnaas an yaquula qaa'il maa najidu fii kitaab illaah wuxuu yidhi waxaan ka baqanayaa dadka wakhtigu hadduu ku dheeraado inuunan intuu soo kaca yidhaahdo rajmiga kitaabka ilaahay kuma hayno waxa uu yidhi waanu ku soo degay oo waxa soo degtoonu weelaynoonu akhrinay ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhumaa albatata nakaala min allah wallaahu casiizun xakiim waxa weeyaan odaygii iyo islaamtii waxaa loo jeedaa uun labadii reerka lahaa markay sinaystaan waxaa la yidhi dhagax ku dila qaطcan iyadoon taradud iyo noqnoqod lahayn waana cuquubo lagu ciqaabayo min allah ah wallaahu casiizun xakiim marka aayaddaas waa mansuukhatun lafdan wa baaqiyatun xukman lafdi ahaan waa loo nasakhay oo qur-aankaynu akhrinaynu ilaahay ugu taqarubinaynu ugu dhowaano ee iminka dee muxkamka ah ka mid maaha lafdi ahaan oo musxafka iyo qur-aanka lafdigoodii waa laga nasakhay laakiin xukumkoodii waa baaqi sunnadana sala allahu calayhi wasalam nebigu waa ku sugayo oo nebigeenna moxamed iyo caleyhi afdalu salaati wasalaam dee sunnadiisa waa ku tilmaamay rajmiga ficil ahaanna waa u fuliyey marka xadka ama xukumka zinadu dee haddii dhallinyar la yahayna waa jeedalkaas haddii reer lasoo marayna waa rajmigaas xaqiiqatanna yacni gaalada iyo dadka caqlaaniyiinta ee hadalka ka keena hadday dhab ahaan xikmadda ilaahay ee xeesha dheerle ay u fahmi lahaayeen waxay garan lahaayeen inay taasi tahay danta dadka waayo ninka dee waxa weeyaan sinaystay iyo gabadha sinaysatay iyagoo reer leh xadgudubka iyo xaqa ilaahay ay ku xadgudbeen waxaa u dheer dee furaashkii dadka fasahaadinta ay fasahaadiyeen iyo nasabka qofkaasi isagoon lahayn dee loo nisbaynayo ee laga yaabo carruur aanu dhalinba inay ku abtirsadaan marka mafaasidda intaa leeg qofka samaynaya isagoo weliba guur xalaala soo maray ama haystaba wuu mutaystay dee mujtamaca in looga raaxeeyo oo weliba cuquubo daran oo lagu waantoobo laga qaado si dadka muslimiinta ah furaashkooda iyo nasabkooda iyo gogashoodu u badbaadiya guryahoodu wahaakadaa kuwa dhallinyarta ah si waxa weeyaan sharafkii iyo cirdigii dadku u badbaado dee in la edbiyo oo yaan laba dilina boqol jeeda laga jaro maslaxada dadka ayaa ku jirta iyo mujtamaca kuwa gaalada ee qaylqaylya marka xuduudda la oofinayana iyaga laftooduba dee xadhigna waa leeyihiin dilna waa leeyihiin cuquubana waa leeyihin ganaaxna waa leeyihin laakiin waxa weeyaan dee iyagu siday doonaan bay yeelaan laakiin muslimiinta ay maanta u xoog sheeganayaan ayuunbaa haddii qof la qisaaso ay qaylo kaga tolayaan oo meel walba ay ka dhawaaqayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi wlaa taahudkum bihimaa raafatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad ilaahay iyo maalinta dambe aad rumaysan tihiin ha u jixinjixina oo dabacsanaaniyay idin qabanin iyo tudhis iyo raxmadi ra'fadu waxay noqonaysaa tarku ljaldi bilkuliya aw takhfiifu ljald imaa in jeedalkii lagaba tago iyadoo laleeyahay waa loo naxariisanayaa iyo maahe in la fudaydiyo oo intii alla uu qiyaasee uu qadaray laga yareeyo oon la gaadhsiin labaduba dee waa ra'fay noqonaysa marka intay ra'fa iyo tudhisi idin qabato ha ka tegina ama ha fudaydinina ee siduu rabbi idin amray u fuliya ilaahay baa idinka naxariis badan ina allaha kaana bikum raxiima raxmaddooduna waxay ku jirtaa xadka ilaahay in laga jaro walidaalika saxaabada kuwii iimaanka qiimaha badan ku sugnaa qaarkood markii dembigu ka dhacay dee rasuulka iyagoo socday u yimaadeen askari ma wadin cidina may soo sheegin iyagaa intay u yimaadeen yidhi tahirna yaa rasuul allah rasuulkii allow na tahir oo dembiga naga daahiri maacis iyo almara alkhaamidiya dhagax baa lagu dilay iyagaa iskeenay markaa qofkay dan u tahay alla waxau idhi walyashad cadaabahumaa taa'ifatu min almu'miniin xadka laga goynayana koox mu'miniinta ka midii goobjoog ha noqdaan marka waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa si ay dadku ay uga reebtoomaan foolxumadan oonay ugu dhiiran ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu tilmaamay azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazaaniyatu laa yankixuha ilaa zaanin aw mushrik tafsiirka xoogga badan ee aysarkuna uu hoosta ku tilmaamayo markaynu qaadanno ee nikaaxa lagu fasiro bimacna alwad'i macnuhu waxa weeye zaanigii zaaniyadunbuu ka zinaystaa zaaniyaddana zaani unbaa ka zinaysta ama mushrik zinadaana dadka muuminiinta ah waa laga xarimay kaasi waa tafsiir tafsiirka kale ee culimo fara badan ay ku tegeen waxa weeye nikaaxa guurkii caadiga ahaa in lagu fasiro oo la yidhaha zaanigii zaaniyadunbuu guursan la mid ah zaaniyaddiina zaani la midunbaa guursan arrintaana muuminiinta waa laga xarimay oo mu'miniinta dhowrsooni inay zawaanidiiyo zunaadda ay doontaan waa laga xarimay taana culimmadu waxay ku fasireen tafsiirkaa marka la tilmaamo dee xaaladda ay zawaanida iyo zunaaddu ay waxaa mutalabiska ku yihiin waxa weeyaan dee dadka muuminiintii waa ka caagan yihi laakiin dee hadday wixii ka baxaan oo ka toobad keenaan walow horeba zinaha ugu dhacaane dee guurkooda waa bannaan yihi laakiin waxaa la tilmaamayaa dee marka ay zinadaa iyo xumaantaa iyo dhaqanxumadaa ay ku jiraan mu'miniinta dhowrsoon ee nadiifta ah waxaasi waa laga xarimo iyagu muuminka dhowrsoon ee mu'minad dhowrsoon buu guursanayaaye dee albakhaaya wazawaani doonan maayo waxaa kaloo iyadana xusid mudan dee dadka markay zinadii ka dhacda ee waxa weeyaan uuriya wax lamidii u yimaado gabadhii markaa ilmihii dhigto ee cadadbaxdo ee toobad keento ee isagii uu toobad keeno dee way isu soo geed fadhiisan karaayo waa laysku dhisi karaayo guur xalaalihi wuu dhex mari karaa iyagoo toobad keenay wixii uurkeeda galayna uu ka baxay laakiin zunaaddaa iyo zawaanidaa mar alle markay zinada galaan isku astura la leeyahay iyagoo uurka uu galay ibnu zina waxa weeyaan taasi sax ma aha wax bannaanna ma aha waxaanay dhiiri gelinaysaa un foolxumada iyo faaxishada oo haddii la doonayo in laysu dhiso dee waa inay toobad keenaan waxa weeyaan waxaa uurkeeda galayna ay dhigto oo ay umusho oo ay ciddad baxdo oo markaa guur xalaala laysu soo geed fadhiisto laakiin labadii khaldamaba haddii laydhaha isku astura dee waa dhiirigelin iyo tashjiic lagu samaynayo foolxumada iyo faaxishadu inay faafto waxaa kaloo aayaadkan rabbi kaga warramay xukmu qadfi lmuxsanaat haweenka dhowrsoon qadafka la qadfayo xukumkiisa haweenkoo keliya ma aha ee raggii haddii la qadfo dhowrsoonaana waa isku xukun laakiin dumarka waxa loo xusay iyaga ceebta iyo arrintaasi saameyntay ku leedahaa ku badan inta badanna cidda wax qadaftaa qadafku xagga ragguu ka yimaadaa dumarkana wuu ku dhacaa iyagaana u nugul oo ceebtu ay qaban og tahay marka maadaama ay u nugul yihiin oo ceebta ay uga nugul yihiin xagga ragga ayaa la hormariyey ee xukum ahaan waa isaga mid qofkii mu'min ee dhowrsoon rag iyo dumarba ee la qadfo xukumkiisu waa isku mid alla waxau yidhi markaa subxaanah waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajluduuhum tamaaniina jalda kuwa haweenka dhowrsoon zinada ku ganaya raggii dhowrsoonaa cidda ku gantaana waa la mide ee afar markhaati aan la iman siddeetan jeedaloo xadulqadafa dhabarkooda ha lagu dhufta allou yidhi intaa waxa u dheer markhaatigooda la aqbali maayo waana faasiqiin daacada rabbi ka baxay afarta markhaati ma aha meel bay ku wada jireen qol bay wada galeen furaash bay wada seexdeen bustay wada huwadeen waxaasoo dhan ma aha waa irbadda iyo dunta oo isku jira indhaha inay afartuba ka qaadaan wax kale oo laga aqbalaya shahaadada la aqbalaya waxa weeye labadii xubnood oo isku jira inay indhaha ka qaadeen afartuba halkaa waxaa laga qaadanayaa sida loo adkeeyey cirdiga iyo sharafka dadka muslimiinta ah inaan si sahlan un loo odhan wuu zinaysta ama way zinaysatay waayo afar markhaati markay indhaha ka qaadayaan laba qof oo ficilkii ku guda jira dee waad garan kartaan waa xaalad adag dad bannaanka usoo banbaxay dee ama meel kale lagula kulmay yacni sida loola kulmaa way adagta xukumkana waxaa lagu xidhay afar markhaati mid hadduu arko uu indhaha ka qaado oo uu soo sheego saddex kale inuu keeno mooyaane siddeetan jeedal baa laga jaraya hadda wuu arkay wuu iska aamusaya haddii kale waa la jeedlaya laba hadday arkaan saddex hadday arkaan afar dhammaystiran waa inay arkaan xuquuqda kale xoolaha iyo maalka ee laysku qabto laba markhaataa lagu kaaftooma cirdigii iyo sharafkiina afar baa ayaa ayaa lagu xadiday oo weliba la yidhi waa inay indhaha saaraan dee markaa waxaad ogaataa zina laysku ganaa wax sahlan ma aha iminkana wakhtigaynu ku jirra dee way iska fududaato hebel baa sidaa yeeliyo hiblaayaa yeeshay laakiin dee maxaakimteennu hadday si adag ay gacanta ugu dhigayaanoo markaaba qofka xadka shareecada laga jarayo laguma dhiiradeen oo laguma degdegeen dadka sharafkooda in wax laga sheego ilaahay waxau idhi subxaanah walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum lfaasiquuna ila aladiina taabuu kuwa toobadkeeni mooye istinuhu muxuu ku dhacayaa ma wuxuu ku dhacayaa shahaadada iyo fisqiga oo waxaa la leeyahay shahaadadoodana waa la aqbali fisqigiina way ka baxeen mise wuu ku wada dhacayaa maca jeedalka dhowr qowl baa ku jira laakiin qowlka ugu qawisan aynu soo qaadanna waxa weeye in la yidhaahdo hadday xataa toobad keenaan horta xadkii kama dhacayo oo siddeetankii jeedal dhabarkooda waa laga jaryo waa lagu dhufan laakiin toobadkeenku wuxuu ka ridayaa shahaadadii la yidhi laga aqbali maayo waa la aqbali shahaadadooda fisqigii lagu tilmaamey la yidhi wa ulaa'ika humulfaasiquunana way ka baxeenoo dee waa daayiciin kuwa adeecay weeyaanuu dembigii ka soo noqday ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu inoo sheegay xukumka yacnii dadka zine lagu qadfa rag iyo dumarba oo afartaa markhaati haddii la waayo xadulqadaf siddeetana laga jarayo waxa uu ku xijisiiyey waxa weeyaan ragga haweenkay qabeen iyagu qadfaya ku ganaya zino waa laba xukun oo gabadha aad qabto inaad qadafto iyo qof kale inaad qadaftaa waa kala xukun qofkii kalen waxba idinka dhaxayn xadulqadafku waa siddeetanka ama afar markhaataad la iman laakiin markay haweenaydaadii tahay ee tidhaahda ama anuu uurkaa ma lihi cid kalaa leh ama waabay zinaysato zinaan ku arka maxaa xukumku noqonayaa wuxuu xukumku noqonayaa waxa la ydhaa allicaan licaanku waxa weeye halkii xadulqadafka afarta markhaati laga doonayey halkan afar dhaarood baa gelaya waa marka ninkii uu tuhmo gabadhii uu qabay ee uu zine ku tuhmo afarta dhaarood ee gelaya waxa weeye inuu marka hore ninku afar dhaarood ku maro inuu run sheegayoy zinaysatay ashhadu billaahi innii la min asaadiqiin fii maa ramaytuhaa bih ilaahay waxaan ugu dhaaranayaa oon qirayaa inaan run ku sheegayo waxaan ku ganay haweenaydeyda ee zinadaa inaan ku arkay afar jeer markuu taa ka markhaati kacee ashhadu billaah ama uqsimu billaah ilaahay baan ugu dhaaranaya inaan ku run sheegayo afartaa aymaantiyo dhaaraha markuu maro ayaa marka shanaad wuxuu odhanayaa lacnat ullaahi calaya in kuntu min alkaadibiina fii maa ramaytuha bih lacnad ilaahay korkayga ha ahaato haddaan ku been sheegay waxaan ku ganay shantaa dhaarood ee midi habaarka tahay ayaa u maraya marka uu shantaa maro dee waxa weeyaan xadkii waa ka badbaadaya oo xadulqadaf laga jari maayo ilain afar dhaarood iyo lacnadaasuu maro mulaacanada sidaasaa loo yidhi lacnatullaahi calaya in kuntu min alkaadibiin iyadii bay noqotay iyadana xadka waxa ka badbaadinaya haddii kale waa dhagax baa lagu dilaya waxaa ka badbaadinaya iyaduna afar dhaarood inay ku martay inuu ku been abuurtay oy tidhaha ashhadu billaah annahu la min alkaadibiina fii maa ramaanii bihi min azina waxaan qirayaa oon ilaahay ugu dhaaranayaa inuu igu been abuurtay wuxuu igu ganay ayay afar jeer ku dhaaranaysa uqsimu billaah annahu la min alkaadibiina fii maa ramaanii bih min azina shahaadada shanaadna waxay odhanaysaa ghadabullaahi calaya in kaana min asaadiqiina fii maa ramaanii bihi min azina cadho ilaahay korkayga ha ahaato hadduu ku run sheegay wuxuu igu ganay ee zina ah shantaa markay kala maraan labadii mulaacanadii weeyaane zawjkiiyo zawjadii way kala dhaqaaqayaanoo shaqo dambe iskuma yeelanayaan waxa la ydhaha waa baynuuna kubraa dib xataa guur dambe isuguma iman karaan bartaasay ku kala dhaqaaqayaan mujarad licaankaa markay sameeyaan ee isna shantaa u mara iyaduna shantaa ay marto ayaa xaakimku kala dhaqaajinaya midna mid kale ma soo dayanayo dibna isuguma soo noqon karaan waxa markaa sidaa loogu adkeeyey dee waa cirdiga iyo sharafka qofku qiimaha uu leeyihi waxa ay maantan iyo dhaarahan shahaadaad loogu magacaabay liannahaa uqiimat maqaama shuhuud xadulqadafka afartii markhaati halkii laga doonayey afartan dhaarood baa la geliyey mar hadday dhaaruhu maqaamkii shahaadaadka galeen iyagoo dhaara ayaa shahaadaad lagu magacaabay marka taasina waa xukumka ninku markuu haweenadiisii tuhmo licaankaas inay sameeyaan dabadeed sidaa uu qaadi uu ku kala kaxeeyo dibna aanay isugu soo noqon waxaa kaloo ka mid ah axkaamta suuratu nuur ku sugan xaadisatu lifki dhacdadii murugada iyo aad iyo aadka u yacni qoomada badnayd ee ahayd been abuuradkii lagu sameeyey ooridii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam caaisha bintu abi bakrin asidiiq waatuu nebigu haweenkiisa ugu jeclaa waxa weeyaan fadaa'isha iyo waxyaabo fara badan oo qiimaheeda iyo manaaqibteeda tilmaamaya ay ku soo arooreen tiibaa munaafiqiini ay tuhuntoy u samaysay been iyo waxa weeyaan masabid xadiid dheer baa ku soo arooro laydhaha xadiidul ifki oo meelihiisa aad ugu tegi doontaan kutubta xadiidka oo hadda maqaamkeennu aanu u waasac noqonayn inaynu wada akhrino inaynu wada sharaxno laakiin si guud haddaynu u tilmaanno nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu khasawaadka iyo duulaanka u baxayo haweenkiisa waa u qori tuuri jiray si ta qorigeedu soo baxaa safarkaa ay ugu raacdoy socotada ula gasho marka maalin maalmaha ka mida isagoo khaswo u baxaya ayaa uu qori tuuray caasho qorigeedii baa soo baxay way israaceen khaswadii markay ka soo noqdeen ee madiinaba ay ku soo dhow yihiin bay goor habeennimo a meel degeen halkii marka ay degeen ayaa ay dee waxa weeyaan laga guuray meeshii marka mar alla markii uu nebigu yidhi sal ly slam ina kiciyo aan rarano aan guuro ayaa waxay tidhi caaisha xaajatul insaan xaajadaydaan u banbaxay oo meeshii ciidanka iyo saxaabadu deganaayeen baan dee ka fogaado meel bannaana ayaan xaaja qadaa'ul xaaja u tegey dabeed waxay tidhi markaan soo noqday ayaan qoortayda taabtay kuushii ii xidhnayd baan waayey dabeed waxaan dib ugu laabtay bay tidhi halkan xaajada kusoo gutaan idhi malaa halkii bay kaaga dhacday halkii baan dib ugu noqday aanuu doondoonaya dabeed waxay tihi markaan soo noqday waxaan imid ciidankii iyo waxa weeyaan dadkii oo guuray hawdaj baha la ydhaayo sida guriga u samaysan oo haweenka iyo dadka jilicda sanle ama carruurta iyo inta lagu rido awrka ama raaxilada la duldhigi jiray oo lagu qaadi jirayna waxay tidhi hawdajkaygii dee markaa qof iska yar oon hilib badan lahayn oon miisaan badan lahayn baan ahaa dee dadkii qaadaya way qaadeenun iyagoo moodaya inaan ku jiro awrkiina waa la saaray waa la kiciyo dee waa la dhaqaaqo inay caasho la socotaabay moodayaan dee waxay tihi markaan sidaa arkay ayaa waxaan idhi kolley markay kutabaan dibbay u soo noqone halkaygii baan iska fadhiistay dabeed waxay tihi dee khalabatni caynaaya hurdadii baaba iga xoog roonaato waan gam'ay dabeed waxaan ku soo baraarugay unbay tihi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wuxuu ahaa safwaan ibnu lmucatal assulami oo ciidanka xagga dambe ka socon jiray oo had iyo jeer isagu marka ciidanku uu guuro ayaa meeshii la deganaa uu soo mari jiray bal in alaab iyo wax lagu ilaabay si uu u soo qaado markaa safwaan baa waagii markuu bariyey meeshii markuu soo gaadhay dee qof buu arkay meel jooga wuu u soo dhowaaday wuxuu yidhi caashana xijaabka ka hor ayaan arki jiray dabeed markiiba waan gartay inay dee caaisho tahay markaasuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun caashina waxay tidhi istirjaaciisii ayaan ku soo toosay waxay tidhi kelmadka dambe imuu odhan oo juuq dambe imuu odhan awrkiibuu fadhiisiiyey waxa weeyaan waan fuulay sidiibuu ku kiciyey waa waxa weeyaan sidiibuu awrkii ku hogaamiyey igu kaxeeyey dabeed ciidankiibaa goor dahiiro ah oo la hadh galay oo wakhtiga cadeed kulaylaha ayaannu ku soo beegannay dabeed waxay tidhi dee munaafiqiintii ayaa ku halaagsamay oo waxay doonaanba faafiyey oo yidhi caasho iyo safwaan ayaa waxa weeyaan duurka iyo bannaanada isla galay oo xumaan iskula hadhay waxay odhanayeen bay yidhaahdeen munaafiqiini dad mu'miniin ahaana waxa weeyaan waa iska rumaysteen xaadiiatulifki waxa hal abuuray ee sameeyey munaafiqiin bay ahaayeen madaxna waxa uu ahaa cabdulaahi bnu ubay ibnu saluul dad badanoo mu'miniinihina waa ku qaldameenoo arrintii waa dhex galeen dabadeed xaadiiada ifkigu dee xaadisad xanuun kulul oo caasho soo martay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam dee waxa weeyaan soo martay oo rasuulku uu gaadhay war nin dhibaatadiisu ehelkayga ay soo gaadhay yaa iga daw marinaya ilaa heerkaa ay gaadhay oo caashina in badan murugo iyo qowmo ay la ooyeysay dhacdo noocaasay ahayd dhacdadii caynka ahayd ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey aayaad caashana uu ku beri yeelayo kuwii waxaa dhex galayna cuquube iyo yacni waciid iyo goodi adag uu ugu soo arooray marka haadihi alaayaad ayaa soo degay ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alithmi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim ilaahay waxau ihi subxaanah kuwii been abuuradka la yimid waxay ahaayeen koox idinka idinka mid ah oo munaafiqiin ah in mu'miniinihina waa ku qaldanto way dhex qaadeen ilaahay waxau ihi shar hamoodina khayr buu idin yahay wuxuu khayr idinku yahay cidhib wanaagga ka dambeeya baraa'ada ilaahay beri yeelay caaisha bintu abibakrin asidiiq ajarka iyo wanaagga arrintaa ku jira ay ka helayaan dadkii lagu xadgudbay yacnii khayraad badan baa ka dhashay marka waxba ha sharaysannina imtixaanku khayr buu idin yahay ajar iyo abaalna waa ka helaysaa nin walbana wixii uu galay ee dembi ah isagaa xambaarsan oo laga jaraya kii tawalliyee arrinkaa weynankiisa xambaartayna cadaab weyn buu leeyahy waa cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul waladii tawallaa kibrahu waa cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul madaxii munaafiqiinta weeyi ilaahay wuxuu ina baray aadaab la doonayo dadka mu'miniintii inay edab ka yeeshaan oo ay naftooda ku edbiyaan marka ay wax dhacaan oo alla waxa uu yidhi lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayran wa qaaluu hada ifkun mubiin alla waxau yidhi markaad been abuuradka maqasheen miyaa dadka mu'miniintii naftooda khayr u maleeyaan waxaa la tilmaamay dadka mu'miniintii inay yihiin ka nafsin waaxida naf qudha lama odhan yacnii danna almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum bibacdin khayran bedhkood barhka kale may khayr u maleeyaan lama odhan laakiin waxaa la yidhi naftooda khayr may u maleeyaan oo kuwa ay wax ka sheegayaan waa naftooda oo kaley ka dhigan yihin oo qofka muuminkii qofka walaalkii wuxuu u yahay ka nafsin waaxida sidii naf qudha sidaa darteed bay qur-aanka ku soo aroortaa meelo badan iyadoo naf laga cabirayo dadkii mu'miniintaa si loo dareensiiyo inay sidii naf keliya isku yihiin oo aayaddii suurat alxujuraat alla waxau yihi walaa talmisuu anfusakum nafihiinna ha dhaleecaynina hadda lama odhan walaa yelmis bacdukum bacdan barhkiin barhka kale yuu dhaleecaynin waxa la yidhi naftiinna ha dhaleecaynina sababtuna waxa weeye walaalkaa markaad dhaleecayso naftaadaad dhaleecaysay lianna almu'miniina ka nafsin waaxida cabdiraxmaan naasir asicdi aayadda suurat alxujuraat tafsiirkeeda wuxuu ku odhanayaa wa sumiya alakhu lmu'minu nafsan liakhiih lianna almu'miniina yenbagii an yakuuna haakada xaaluhum kaljasadi lwaaxid waxa uu yidhi walaalkii mu'minka ahaa waxaa lagu magacaabay walaalkii naftiisii inuu yahay oo walaalkii uu naftiisa oo kale yahay waayo waxa habboon mu'miniintu inay ahaadaan sidii naf keliya iyo jidh keliya siduu nebiguba ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxumaa nebigu sala allahu calayh wasalam waxau yidhi dadka mu'miniinta ah tusaalahood iyo mathalkoodu waxa weeye siday isku jecel yihiin isugu dabacsan yihiin isugu dhibrinayaan isu gacan qabanayaan waa sidii jidh keliya oo xubini hadday ka xanuunsato jidhka inta kale soo jeedkiiyo xumadda ay wada saamaynayso faryara caawa hadday ku xanuunto dee laba indhood isku geyn maysid marka sida jidhka keliya dhib iyo dheeftuba u wada saamayso ayaa dadka mu'miniintuna ay isku yihiin oo dhib iyo dheefba wixii barhkood soo gaadha inta kalena ay u saamaynaysaa oo ay raad ugu leedahay marka lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waxaa laga qaadanayaa walaalkaa markuu warkaa soo gaadho khayr u male markaaba hala boodin oo hala duulin waa dabeecada munaafiqiinta khayr u male waxaad ku xambaartaa wejiga ugu fiican waxaad adigu indhahaaga markaa ku aragta ama dhegahaaga ku maqasho ama kuu sugnaada mooye wax kastoo dhegtaada ku soo dhaca ha la dhaqaaqi khayr u male lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra dadka mu'miniintii akhlaaqda iyo aadaabta hadday ku dhaqmi lahaayeen walaalnimadoodu may baaba'deen oo siday maanta tahay may noqoteen alla waxa uu yidhi lowlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaaa fa id lam ya'tuu bishuhadaai fa ulaa'ika cinda allahi hum ulkaadibuun oo markay caasho ku ganayaan xumaan ay beri ka tahay ilaahay baaba beri yeelaye oo toddobada samo dushooda ayaa laga soo beri yeelo oo laga ammaanaye dee may afar markhaati u keeneen baa alla u yidhi hadday keeni waayeen waa beenaalayaal qofka markaa qof sina ku ganaa hadduu afar markhaati keeni waayo fa ulaa'ika cinda allaahi hum ulkaadibuun waa beenaale siddeetan jeedalna waa laga jaraya waayo sharciga ilaahay waa sidaa xaqiiqada waxa qarsoon ilaahaybaa og laakiin innaka xukumka daahirka ee inoo muuqdee laynoo sharciyey waxa weeye afar markhaati hadday arkaanna waa la qaadanaya haddaanay aragna isagaa dhabarkiisa lagu dhufanayaa siddeetanka jeedal waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa ilaalinta sharafka iyo xurmada qofka walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu fi dunya waalaakhirati lamasakum fiimaa afadtum fiihi cadaabun cadiim ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisa uu idinku gallaysay haddaanay jiri lahayn cadaab degdegaa idinku dhici lahaa waxaad samayseen sababtiisa id talaqawnahu bialsinatikum wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim markaa carabkiinna kula kulmayseen been abuuradka ee afka aa ka lahaydeen waxaydaan ogeyn waxay culimmadu yidhaahdeen altacbiiru bialafwaah maca suduuri kulli qowlin min alfam ishcaaran bikowniha mujaradatan min alcilmi waalyaqiin wa taquuluuna biafwaahikum hadal oo dhan dee afkaa laga yidhaahdaa ee gacmaha iyo lugaha kama soo baxo hadal hadalka masderka uu ka soo baxaa mar walba waa afka marka laakiin waxaa loo xusay iminka biafwaahikum waxaa laydna dareensiinayaa wax afka uun ka soo baxay oon cilmi ku dhisnayn inuu ahaa oon yaqiin ku salaysnayn marka wataquuluuna biafwaahikum waa afkaad ka tidhaahdeenuun innakuba dee qof markaynu leenahay daliil ma hayse afkaad uun ka tidhi waata la yidhaahdo marka wataquuluuna biafwaahikum waa waxaan daliil ku salaysnaynoo afkuun laga yidhi wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim waxa sii raacsan way idinla fududayd ilaahay agtiisa se way ku weyneyd waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka ah sharafkiisa iyo cirdigiisu waa wen yahee ma fududa hebel baa sidaasa heblaayaa sidaasa ha fudaydsanin way culus tahay wax deliil cad ad u haysa mooye wax kale ha ku dhiiran walowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakallama bihaada subxaanaka haada buhtaanun cadiim edab kalaa layna baray oo waxa laynagu edbiye oo la yidhi miyaa markay maqleen been abuuradka ay yidhaahdaan ilaahay baa ceeblaawoo xumaan ka nasahane waxaan inaannu ku hadallaa nooma habboona waa been abuurad weyn mar alla marka lagu keeno waxaan deliil lahayn subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim afkaaga iyo adinkaagana ka dhowro ha ku dhicin yacidukum allahu an tacuuduu limilihi abadan in kuntum mu'miniin ilaahay wuxuu idinka waaninayaa taa oo kale dib inaa ugu noqotaan haddaa iimaan leedihiin waxaa layna dareensiinayaa inuu waajibku yahay in iimaankeennu inaga dabro dembiga noocaasa inaynu ku dhacno dabeed alle waxau idhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira kuwa jecel inay foolxumada iyo faaxishadu ku faafto mu'miniinta cadaab daran bay leeyihin if iyo aakhiraba ifka waa ku leeyihiin oo dee siddeetan jeedal baa dhabarkooda laga jaraya afar markhaati iyagoonahayn hadday dadka masabidaan oo ku tilmaamaan waxaanay ahayn aakhirana cadaab baa ku sugaya cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddan markuu fasiraayo waxauu yidhi faidaa kaana haada alwaciidu limujaradi maxabati an tashiica alfaaxisha haddii goodigaa adag ee if iyo aakhiraba laysku cadaabayaa sababtiisu ay tahay in la jeclaado oo keliya foolxuma inay faafto oy mu'miniinta ku dhex faafto waistixlaayi daalika bilqalbi oo arrintaa qalbiga laga jeclaysto uunoo laga macaansado yacni qalbiga uunoo laga jeclaado cadaabkaasi hadduu ku soo arooray fakayfa bimaa huwa acdamu min daalika min idhaarihi wa naqlih maxaad u malaynaysaa in laga fakero oo la niyoodo uun wax ka weyn hadduu qofku la yimaado oo foolxumada uu muujiyo oo weliba uu faafiyo ila iminka waxaa la yidhi kuwa jecel jacaylku waa qalbi bal iska dhaaf jacayle kala falgalee faafiye ee isagu qayb ka noqdana maxaad u malaynaysaa baa sheekhu yidhi wa sawaan kaanat alfaaxishatu saadiratan aw hayra saadira waana isku mid foolxumada ama ha dhacda ama yay dhicin laakiin in la wadwado oo dadka la dhex wado oo la faafiyo dee waa dembi cuquube iyo cadaab lagu mudanayo wuxuu sheekhu yidhi wa kullu haada min raxmat illaahi bicibaadihi almu'miniin wa siyaanati acraadihim waxaasoo dhan rabbi wuxuu u sameeyey iyo xukumkaa iyo goodigaa adag naxariisuu addoommadiisa mu'miniinta u naxariisanayo iyo ilaalin cirdigooda iyo sharafkooda uu ilaalinayo u dhowrayo kamaa saana dimaa'ahum wa amwaalahum siduu dhiigooda iyo xoolahoodaba u dhowray oo nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam xoolihiinna iyo dhiiggiinna iyo sharafkiinnuba waa idinka xaaraansan yahay midna in meel lagaga dhaco laakiin waxaa la yaab leh maanta dadku waxaa laga yaabaa dadka mu'miniinta iyo ahlu cibaadadu inay isku dhiiradaan oo ninkan uu ninkan dhiiggiisa daadiyo ama ninkan ninkan xoolihiisa qaado waxaa laga yaabaa inaanu ku dhiiran laakiin cirdigiisa inuu ku dhiiradaa waa u fududahay hadda waxaanad ogaataa sida dhiigga iyo xoolaha loo dhowray ayaa sharafkana loo dhowray bal sharafka ayaa dhowridda la dhowray ka culus tahay oo wataa xoolaha iyo dhiigga halka laba markhaati lagaga kaaftoomayo sharafkii iyo cirdigii afar markhaati waxaan ahayn aan lagu kaaftoomin ee la adkeeye xuduudda iyo xukumkeeda marka dee haddii waciidku ku soo arooray aladiina yuxibuun kuwa jecel dee ka faafinaya ee qayb ka ihina dee waxa weeyaan way ka sii dhibaato badan tahay marka waxaa laga qaadanayaa un aayaadkaa sida shareecadu u adkaysay ilaalinta cirdiga iyo sharafka oo sida xoolaha iyo dhiiggaba loo dhowray ayaa sharafka iyo cirdigana loo dhowray suuratun ay haadihi tani suuratun suurad weeyi suuradaas oo anzalnaaha aanu soo dejinnay oo faradnaaha aanu faral yeelay macnaha wa faradnaa maa fiiha min alaxkaam waxaanu faral yeelay waxa dhexdeeda ku sugan ee axkaam sharciga ah ayaanu idinku faral yeelay wa anzalnaa waxaananu soo dejinnay fiihaa suuradda dhexdeeda waxaanu ku soo dejinnay aayaatin aayaad baanu ku soo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad lacallakum tadakkaruuna likay tadakkaruu si aad u waantowdaanoo wax ugu qaadataan azaaniyatu ashani waa mawsuulo oo bimacna ladii oo azaaniyatu iyo azaani labada alooday ku jirtaa waa ashii mawsuulka ahayd ee bimacna aladii marka azaaniyatu ay alatii zanat haweenaydii zinaysatay iyo wazaani ay aladii zanaa ninkii zinaystay fajliduu jeedla oo ka jara kulla waaxidin mid waloo minhumaa labadoodaa ka mid a miata jalda boqol jeedal ka jara oo walaa ta'khudkum yaanay idiin qabanin bihimaa labadoodaa ra'fatun wax tudhisa iyo dabacsanaan iyo naxariisi fii diin illaah ilaahay diintiisa ya idiin qabanin oo yacnii ha u dabcin oo ha ka fudaydinina jeedalka sideed ee boqolka ah amaba intaad dee haba ka daynina labada midna idiinma bannaana inaad daysaan iyo inaad dabcisaan toona in kuntum haddii aad ahaateen tuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe walyashhad ha xaadiraan oo goobjoog ha noqdaan cadaabahumaa labadaa cadaabkooda yacnii xadka laga jarayo waa cadaabkii adduunyo marka jeedalka laga jaraya ha xaadiraan daa'ifatun kooxoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah azaanii kii sinaystay ee zaaniga ahaa laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan zaaniyad mooyaane aw mushrikatan ama waxa weeyaan mushrikad waazaaniyatu tii zaaniyad ahaydee sinaysatana laa yankixuhaa ma guursada ilaa zaanin zaani la mida aw mushrikun ama mushrik mooyaane ama waxaad tidhaahdaa azaanii zaanigii laa yankixu yacni uma tago oo kama sinaysto ilaa zaaniyatan zaaniyad mooyaane aw mushrikatan ama gabadh mushrikada waazaaniyatu gabadhii zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa kama sinaysto oo uma tago ilaa zaanin zaani iyada la mid oo isna zaani ah aw mushrikun ama mid mushrigoo gaala mooye wa xurima waa la xarimay daalika arrinkaasi cala almu'miniina mu'miniinta waa laga xarimay oo haddii nikaaxa guurkii lagu fasirana dee guurkaa zawaanida iyo kuwa yacni zunaadda alla laysguursanayaa mu'miniinta waa laga xarimay ama wa xurima waa la xarimay daalika ay zinaa zinadaasaa laga xarimay cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ah waaladiina kuwa yarmuuna waxa weeyaan ku ganaya zinada almuxsanaati haweenkii dhowrsoonaa humma lam ya'tuu dabeedan la iman biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum jeedla hamaaniina jaldatan siddeetan jeedalka jara oo walaa taqbaluu ha aqbalina lahum iyaga haw aqbalina shahaadatan markhaati markhaati ha ka aqbalina abadan weligood wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada ka baxay weeyi ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalik qadafkaa ay galeen debadii kuwii ka toobad keenay mooyaane oo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen fa ina allaha maxaa yeelay alleh hafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista oo iyaga kuwa toobad keenay faasiqnimadiina waa ka baxeen shahaadadoodana waa la aqbalayaa jeedalkiisa ka baaqan maayo waa laga jarayaa waaladiina kuwa yarmuuna ku ganaya aswaajahum haweenkay qabaan zino eele way sinaysteen walxaalna ku ganaya lam yakun aanay u ahaan lahum iyaga shuhadaau wax markhaatiya aanay haysan ilaa anfusuhum nafahooda mooyaane fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu waxa weeye arbacu shahaadaatin dhaaro afar ah oo billaahi alla uu ku dhaaranayo innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay oo uu ka run sheegay waxa uu ku ganay haweenaydiisa waalkhaamisatu shahaadada ama dhaarta shanaadna waxa weeye anna lacnata allah in lacnada ilaahay calayhi korkiisa ay ahaatay in kaana hadduu ahaaday huwa isagu min alkaadibiina kuwa been sheegaya hadduu ka mid yahay oo hadduu ku been abuurtay lacnad alle korkiisa inay ahaatay ayaa tashanaadu ku marayaa wayadraw waxa ka difaacaya canhaa haweenaydii alcadaaba yacni cuquubadii iyo xadkii in laga gooyo waxa ka difaacaya oo ka badbaadinaya an tashada inay iyaduna qirto arbaca shahaadaatin dhaaro afar ah oo billaahi ilaahay ay ku dhaaranayso innahu isagu la min alkaadibiina kuwa been sheegaya inuu ka mid yahay yacnii inay dhaar ku marto inuu ka been sheegay wuxuu ku ganay ee aanay sinaysan waalkhaamisata ta shanaadna waxa weeye yacnii dhaarta shanaadna waxa weeye ay marase haweenaydu anna kadaba allah in cadhada ilaahay calayhaa korkeeda ay ahaatay in kaana haddii uu ahaaday ninkaasi min asaadiqiina kuwa runta sheegaya macnaha hadduu ka run sheegay wuxuu ku ganay cadho ilaahay inay korkeeda ahaato ayaa ay shahaadada shanaad ku maraysaa walowlaa fadlullah licaankaasi markuu dhammaadee mid walba shantaa shahaado u maro ayay kala dhaqaaqayaan dibna isugu soo noqon maayaan walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiis iyo galladiisu haddii aanay jiri lahayn calaykum korkiinna uu idinku manaysiiyo waraxmatu naxariistiisu iyo wa anna allaaha in alleh tawaabun mid toobad aqbal badan uu yahay haddaanay jiri lahayn xakiimun oo xukum iyo xikmadba leh taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye lacajalakum bilcuquuba cuquub uu idinsoo dedejin lahaa ina aladiina kuwii jaa-uu la yimid bilifki been abuuradku cusbatun waa koox oo minkum idinka idinka mid a laa taxsabuuhu ha u malaynina ifkiga sharan shar ha u malaynina lakum idinka inuu shar idin yahay bal iskabadaa inuu shar idin yahe shar idinma ahae huwa ifkigaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka likulli mri'in ruux walba waxa u sugnaaday oo minhum iyaga ka mid a kuwii been abuuradka ka qayb qaatay maktasaba wuxuu shaqaysto min alitmi dembiya waladii kii tawallaa xambaaray kibrahu been abuuradkaa weynankiisa kii xambaaray waa cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul munaafiqii weynaaye madaxda munaafiqiinta ahaaye oo minhum iyaga ka mida kuwaa ifkiga dhex galay lahu waxaa uu leeya cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuun lowlaa danna almu'minuuna mu'miniintu miyay u maleeyaan iyo walmu'minaatu mu'minaatku bianfusihim nafahooda miyay u maleeyaan khayraa khayr miyay u maleeyaan id samictumuuhu markii aad maqasheen been abuuradka oo waqaaluu miyay yidhaahdaan haadaa kani ifkun waa been abuurad been abuuradkaasoo mubiinun cad lowlaa jaa-uu miyay u keenaan calayhi been abuuradka biarbacati shuhadaa afar markhaati miyay u keenaan faid lam ya'tuu haddaanay la iman bishuhadaa markhaatiyadii fa ulaa'ika kuwaasi cinda allah ilaahay agtiisa hum iyagu alkaadibuuna kuwa beenaalayaala weeyi walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiisu haddii aanay jiri lahayn calaykum korkiinna uu idinku galladaystay iyo waraxmatu naxariistiisa fi dunyaa adduunyada uu idinku naxariistay walaakhirati aakhiraba haddaanay taasi jiri lahayn lamasakum waxay idinku taaban lahaa fii maa fii sababin maa shay sababtii waxay idinku taaban lahaa kaasoo afadtum aad dhex gasheen fiihi dhexdiisa oo been abuuradka ah cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn id wakhti ayaa cadaabku idin taaban lahaa talaqownahu aad kula kulmayseen been abuuradka bialsinatikum carabadiinna aad kula kulmayseenoo aad kala qaadqaadanayseen oo warka ninban inuu ka qaadayo uu tabinayey oo taquuluuna aad odhanayseen biafwaahikum afafkiinana aad ku lahaydeen maa shay laysa aanu ahaanin lakum idinka bihi maaga cilmun cilmi aanu idinku sugnaanin oo wataxsabuunahu aad u malaynayseen been abuuradkaasi hayinan wax fudud walxaal huwa isagu cinda allah ilaahay agtiisa cadiimun uu ku wen yahay walowlaa id samictumuuhu qultum ay walowlaa qultum miyaad tidhaahdaan id samictumuuhu markaad been abuuradkaa maqasheen miyaad tidhaahdaan maa yakuunu nooma ahaanin lanaa annaka oo nooma habboona an natakallama inaanu ku hadalla bihaadaa been abuuradkan inaan ku hadallaa nooma habboona subxaanak ilaahayow nasahnaantaada xumaan iyo ceeb oo dhan aad ka hufantaaye haadaakani buutaanu waa been abuurad been abuuradkaasoo cadiimun weyn yacidukum allah ilaahay wuxuu idinka waaninayaa an tacuuduu inaad u noqotaan limidlihi isaga oo kale abadan weligiin in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah wayubayinu allah ilaahay waxa uu caddaynayaa lakum idinka idiin caddaynayaa alaayaati aayaadka wallaahu ilaahayna caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee xukum iyo xi- xikmad xeel dheerba ku sifaysan ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu foolxumadu inay ku faafto fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba wallaahu allana yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiis iyo fadligiisu haddaanu jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisa iyo wa anna allaaha alle ra'uufun mid tudhis badan inuu yahay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye raxiimun oo addoommadiisa u naxariistaa hee maxaa dhici lahaa jawaabku waa maxay la halagtum taasi haddaanay jiri lahayn dee waa halaagsami lahaydeen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online